waxaan rabaa inaan idiin sheego kursiga kuraas aad u tiro badan oo dalka soomaaliya jir taalluu ka midi laakiin waxaad mooddaa waa kursiga keliya ee labaatan xildhibaan ay soo dooneen oo weliba aan aniga yidhi xildhibaanadaas waxaan rabaa inaan halkaan hal fariina uga diro ninka la yidhaahdo saaxiibkay dube waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan rabaa inaan idhaahdo dube marar badana anigaiyo dube waxaana soo dhex mara waa ogtihiin dube kacaankii kacaankii nidaamka aan la diriirsanaan shantii lasoo lasoo dhaafo afhayeenkeedii u ahaa marka culays halkaas ka yimid culays halkaas ka yimid aan u malaynayaa duulaanka uu dube soo qaaday mid hadda nidaamka uu la socdo ama ama kooxda uu garabsanaya niyaddeeda ah ma ah marka waxaan rabaa waxaan rabaa inaan u sheego dube cadka inuu yahay cad fudud inuusan ahayn cadka reer mudugna inuusan cad fudud ahayn waxaan ogahay inuu malxiis ka yahay aqalka sare malxiisnimada ruuxeeda saan uga shaqayn lahayn ka shaqaynaya saacadda waxa laga bilaabo inta kaleo la socota ayaga warkooda kuma jiro waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo meel walbood adduunka ka joogtaan daafihiisa kursigana waxaan damaano qaadayaa inaan ugu adeego dadka iyo deegaanka reer galmudug waxaan rabaa inaan mahad gooni u celiyo guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed runtii waxaa mahad gooniyo mudan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaan saas u leeyahay waa ma aha inaan hadda aniga kursi i siiyey waa ogtihiin aniga iyo madaxweynaha iyo weliba tiiman badan oo mucaaradka ah waa meesha keliya oo mucaaradka kuraas ka soo qaadeen meeshan marka waxaan rabaa inaan sheego dad kale aragti duwan meesha keliya kuraas ka soo qaadeen inay tahay galmudug